bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii sideed iyo lixdanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba waana dersigii koowaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga weyn ee cabdiraxmaan ibni cawf radia allahu tacaala canhu wa ardaa baaraka allaahu laka allah kuu barakeeyo fii maa actayta wixii aada bixisay ood ilaahay darti u bixisay allah kuu barakeeyo wa baaraka allaahu alla haddana kuu barakeeyo laka adiga fii maa amsayta fii maa amsakta wixii aada reebatay ood caruurtaada iyo ciyaalkaaga iyo ehelkaaga aada u reebatayna allah kuu barakeeyo waxay ka mid ahayd ducooyinkii rasuulku sala allahu caleyhi wasalam uu ugu duceeyey cabdiraxmaan ibni cawf mar uu keenay xoolo fara badan oo uu ku taakuleynayay jihaadka huwa cabdiraxmaan ibni cawf axadu thamaaniya sideeddii midkood waaye sideeddii assaabiqiina ee ugu badisay ama ugu horeysay ilal islaami islaamka sideeddii ruuxa islaamtay ee ee ugu sideeddii ruuxa islaamtay ee ugu horeysay ayuu ka mid ahaa marar badan baan sheegnaa dadka islaamay waxaa ugu horeeyey khadiija khadiijat alkubraa radia allahu tacaala canha waxaa ku waxaa ku xigay cali iyo zayd ibnu xaarita intaasi waa qoyskii nabiga sala allahu calayhi wasalam markii bannaanka loo baxay oo qoyska bannaankiisa loo baxay waxaa waxaa islaame ugu horeeyay saaxiibkiisa koowaad oo ahaa abuubakr asidiiq radia allahu tacaala canhu afar waaye markaas abubakar sidiiq marka saaxiibadii ayuu markiiba la hadlay oo soo islaamay saaxiibadii uu soo abubakar sidiiq uu islaamka ugu yeedhay ee nabigu u keenay asaa kusoo islaamay ayuu ku jiray cabdiraxmaan ibni cawf marka sidaa daraaddeed baa wuxuu yahay sideedii ruux ee ugu horeysay ee soo islaamtay ayuu ka mid ahaa waa sharaf aan wax u dhigan la arkin waa bilad mid la mid ah aysan jirin dhinaca kale waa axadul cashara tobankii midkood weeye tobankii almubashariina biljanna jannada loogu bishaareeyey asxaabta oo dhanba jannada waa loogu bishaareeye laakiin toban si gaara loo sheegay ayaa jirta oo muslimiinta u yaqaaniin alcashar alcashar almubashariina biljanna tobanka jannada loogu bishaareeyey oo ah afarta khulafaa u raashidiinta ah abuubakar cumar cuhmaan cali afartaas iyo sacd ibnu abi waqaas iyo iyo saciid ibnu zayd lix sow maaha cabdiraxmaan ibnu cawf iyo zubayr ibnu cawaam sow sideed maaha talxata ibnu cubaydillaahi iyo abuu cubaydata caamir ibnu jaraax tobanku waa waa kuwaas khudbadaha markay jumcada aqrinayaan khatiibintu marmarka qaarkood way tiriyaan waxaa kaloo ahaa wa axadu sitta lixdii mid ka midana wuu ahaa lixdii ku la magac baxday asxaabu shuuraa lixdii asxaabu shuuraa la magax baxdayna wuu ahaa yowma ikhtiyaari alkhaliifa maalintii la rabay in la doorto kii bedeli lahaa bacda alfaaruuq sayidina cumar cumar ibnkhadaab radi allahu tacaala canhu markii ninkii mujrimka ahaa ee abuluulu ah isagoo salaad ku jira oo muslimiinta tukinaya uu wareemay muddo yar markuu waraaqayna sayidina sayidina cumar uu geeriyooday yaa intuusan geeriyooninba wuxuu magacaabay lix nin ayuu magacaabay wuxuu idhi lixdaas haddii laga reebo inankiisa cabdulaahi bnu cumar ah lixdaa mid ka ka mid ah kusoo heshiiya lixdaas mid ka mid a kusoo heshiiya intii kale way tanaasuleen laakiin waxaa tanaasuli waayey oo isu tanaasuli waayey cuhmaan ibnu cafaan iyo cali bnu abi aalib guddoomiyana waxay u doorteen intoodii lixdoodii guddoomiye waxay u doorteen cabdiraxmaan ibnu cawf naftiisa ayaa waxaa la yidhi adigu guddoomi markii intooda kale yidhaheen anagu kuma jirno anagu kuma jirto ay tanaasuleen oo ay labadana tanaasuli waayeen yaa lixdooda waxaa guddoomiye u ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf isaga ayaa marka wuxuu la tashaday tashi ballaadhan ayuu wuxuu la sameeyey asxaabtii iyo mujaahidiintii iyo ciidamadii iyo dadkii oo idil ou leeyahay labadaa nin kala doorta marka dadkii waxay u barteen cuhmaan bay u bateen sidaas ayuu intuu dadkii isugu yeedhay masjidka isagoo la sugayo talow muxuu sameynayaa yuu cuhmaan beecada la galay uu yihi ninkanay dadkii u bateen marka lixdaa nin ee asxaabu shuura la yidhaahdo ee taariikhda gashana mid ka mida ayuu ah wa axadu sitta lixdii mid ka mida weeye lixdii asxaabi shuura ahayd dadkii tashiga lalaga lagala tashaday arrinta ugu muhiimsan oo ah doorashada amiiruulmu'miniin yowma ikhtiyaari alkhaliifati maalintii la dooranayay imaamkii ama amiirkii bedeli lahaa bacda alfaaruuq cumar ibn khataab markuu geeriyooday kadib waxaa kaloo ahaa wa axadu nafar kooxdii mid ka mid ayuu ah alladiina kooxdii oo kaanuu ahaayeen yuftuuna kuwii kii fatwooda oo dadka markii masale la weydiiyo diintooda ku saabsan u jawaaba fi lmadiinati magaalada madiina wa rasuulullaahi rasuulka ilaahina sala allahu calayhi wasalama xayun uu nool yahay oo qaa'imun uu dhex joogo bayna daharay bayna daharanay almuslimiina muslimiinta uu dhex joogo uu dhexdooda ku nool yahay intuu weli rasuulku noolaa yaa dadkii diinta wax laga weydiinayey ayuu ka mid ahaa marka wuxuu ka mid ahaa culamaau saxaaba kaana wuxuu ahaa ismuhu magaciisu fi ljaahiliyati islaamka ka hor wuxuu ahaa cabd camr baa la dhihi jiray falamaa markii aslama u islaamay dacaahu wuxuu u bixiyey uu ugu yeedhay alrasuulu lkariim rasuulka sharafta badan cabdiraxmaan buu ugu yeedhay cabdiraxmaan ibnu cawf daalikum ninka aan ka sheekaynaynaa ninkiinaas intaas oo biladoodii ay ka laalaado huwa cabdiraxmaan ibnu cawf weeye radia allahu tacaala canhu allaha ka raalli ahaado wa ardaahu isagana ha raalligeliye aslama uu islaamay cabdiraxmaan ibni cawf qabla an yadkhula intuusan gelin alrasuulu lkariimu rasuulka sharafta badani daara al arqam gurigii arqam intuusan gelin arqam ama daarul arqam waa caan ayay waxay ku tahay taariikhda islaamka waxay ahayd guri uu iska leeyahay nin la yidhaahdo arqam ibnu cabdi munaaf almakhzuumi oo ku yiilay asfal alkacba kacbada hoosteeda ama asfal asafaadheh safa hoosteeda buurta safa hoosteeda ayuu ku yiilay halkaas ayay si qarsoodi ah ayuu si qarsoodi ah nabigu asxaabta ugula kulmi jiray marka oo uu u bari jiray qur-aanka iyo wixii waxyi soo dega waxyiga soo dego qur-aankana wuu bari jiray ruuxii raba inuu islaamaan halkaas ayuu rasuulka ugu imi jiray si qarsoodi ah waa markii quraysh ay bilowday inay ruuxii ay ogaatay inuu muslim yahay ay dhibaatayso marka waa marxalo la yidhaahdo marxalatu daar al arqam al arqamiyana waa la yidhaah aslama wuu islaamay cabdiraxmaan ibnu cawf qabla an yadkhula intuusan gelin ka hor alrasuulu lkariimu rasuulka sharafta badani daara al arqam intuusan gelin wadaalika waqtigaasna waxay ahayd bacda islaami sidiiqi abubakr sidiiq markuu islaamay kadib biyowmeyn ithnayni laba maalmood kadib wa laqiya wuxuu la kulmay cabdiraxmaan ibnu cawf min alcadaabi dhibaato iska dheh dhibaato wuxuu kala kulmay fii sabiili illaahi alla jidkiisa alla darti islaamnimaduu islaamay oo keliyat wax kaloo lagu haystaa ma jiro wamaa naqamuu minhum ilaa an yuminuu billaahi alcasiizi alxamiid kuwii la yidhihoo kale kuwii la yidhi wey wax kale oo dakana ah ama eed ah oo lagu haystaa ma jiro bes uu islaamay oo keliyat islaamnimadii besa lagu haystaa walaqiya wuxuu la kulmay min alcadaabi dhibaato fii sabiili illaahi ilaa alla dartiisa uu ula kulmay ama lagu dhibaateeyo maa laqiyahu almuslimuuna maa wixii laqiyahu ay la kulmeen almuslimuuna alawaluun muslimiintii hore muslimiintii hore waxaa laga wadaa dadkii ugu horreeyay ee soo islaamay ee saabiquuna alawaliin loo bixiyey ama alraciilu alawal ama aldaliicatu aluulaa intaba dhe fa sabara waa adkaystay dhibkii loo geystay waa adkaystay wa sabaruu asxaabtii kale iyo saabiqiina alawaliintii kalena way samreen wa habata isna waana sugnaaday cabdiraxmaan ibni cawf dhib kasta oo loo geystay haba yaraatee uma jixinjixin wa habatuu asxaabtii oo dhanna way sugnaadeenoo wax ee maxaanku idhaha diintooda ka baxa waa la waayey wa sadaqa wuu ka run sheegay iimaanka uu ku dhawaaqay iyo diinta islaamka uu galay wuu ka run sheegay beenbeen maahayn wa sadaqu iyana way ka run sheegeen wa fara wuu baxsaday bidiinihi diintiisa ayuu la baxsaday ila alxabasha geeska africa ayuu la baxsaday kamaa sidii fara ay ula baxsadeen kathiirun in badan oo minhum muslimiintii ka mid ihi bidiinihim diintooda ay ula baxsadeen intaasoo dhan ayuu ka mid yahay isaga dadkii lasoo dhibaateeyey weeye dadkii alhijrat aluulaa oo maaragtay xabasho ama bilaad alxabasha ama geeska africa u hijroodayna wuu ka mid ahaa taasna waa bilad kale walamaa markii adina uu fasaxay walamaa markii waxaa tidhaahdaa udina loo fasaxay lirasuuli rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalama iyo wa asxaabihi asxaabtiisii bilhijrati inay u guuraan ilalmadiinati magaalada madiina inay u guuraan markii loo fasaxayna kaana wuxuu ahaa fii taliicati almuhaajiriina dadkii guuray ee hijrooday kuwii ugu horreeyey buu ahaa daliicada waa dadka dadka ugu horreeya ee horseedka ah alladiina kuwaasoo haajara haajaruu hijroodeen lilaahi alla daraadi iyo rasuulhi u hijroodeen indana kale iyo wax kastoo kalo ay lahayn ma jirin diintooda daraaddeed u hijrooday walamaa markii haddana akhada uu bilaabay alrasuulu rasuulkeenna sharafta badan sala allahu calayhi wasalam salawaatu ullaahi calayhi markuu bilaabay yu-aakhi inuu walaaleeyo bayna almuhaajiriina waalansaari muhaajiriintii maka ka timid iyo ansaartii kuwii u hiiliyey kuwii soo guuray iyo kuwii soo dhoweeyey ee u hiiliyey ee ansaarta ahaa ee magaalada madiina deganaa markuu nin nin u walaaleeyey aakha wuxuu walaaleeyey oo ay walaalnimadii isku soo aaday beynahu cabdiraxmaan ibni cawf iyo wa beyna sacd ibni rabiic nin la yidhaahdo sacd ibni rabiic alansaari ree ansaaraha waagii hore aws iyo khasraj iyo laakiin ansaar baa hadda loo bixiyay taariikhda taasaa u gashay islaamka radia allaahu allah ka raali ahaado canhu sacd ibna rabiice fa qaala wuxuu yihi sacd ibn sacd ibn ibnu rabiici wuxuu yidhi liakhiihi walaalkiisii cabdiraxmaan ibn cawfa wuxuu ku yidhi ay akhii walaal markii la walaalayba walaal dhab ah ayuu ka soo qaatay wuxuu yidhi dhegayso ana anigu akharu ahli lmadiinati maalan dadka reer madiina ninka ugu hantida badan baanahay kow waxaa kale wa cindii waxaan leeahay bustaanaani laba asyando beerma ah bustaan tarjamadeeda beer ma ah maxaa jira beerta waxay noqon kartaa waxyaabaha lagu beero galayda iyo masagada iyo digirta iyo laakiin bustaan haddaad maqasho waa ta geedmidhoodka leh geedmidhoodka timirta iyo canabka iyagoo intaasaa u bixi jiray iyo rumaanka iyo babaayga iyo iyo cambaha iyo waxaas intay ka baxaan baa la yidhaha bustaan marka waxaan leeyahay buuhi laba bustaan baan leeyahay buuhi waxaa kaloo leeyahay waliya imra'ataani laba xaasna waan leeyahay ee fandur eega buu idhi ayu bustaanaya labadayda beerood midkii axabu ilayka adiga aada jeclaato fiir soo dhex maro labada bee labada beerood kale xulo kii aada doonto dooro oo fiiri xataa akhruja laka ilaa aan kaaga baxo lahu may canhu beertii aan kaaga baxo yani beertii milkigeedii iyo lahaanshaheedii yaan kaaga baxaya adaan kugu wareejinaya dhinaca kale wa ayu imra'ataya labadayda xaasna midii ardaa cindaka aad adigu raalli ka noqoto intaas ka fiiriso dooro iyadana xataa utalliqahaa laka aan kuu fure fa qaala cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu yihi liakhiihi walaalkii alansaariyi ee ansaariga ahaa ee sacd ibni rabiicaha wuxuu ku yidhi baaraka allaahu allah ha kuu barakeeyo khayrkiisa ha kuu badiyo barakadu waa sidaas ha kuu beekhaamiyana waa la yidhaah baaraka allaahu laka allah ha kuu beekhaamiyo fii ahlika xaasaskaaga iyo reerkaaga wa maalika iyo xoolahaagaba midna kaama rabo walaakin dullani itus uun cala suuqi meesha suuqiha wax lagu iibsado uun itus fadalla wuu tuseeyey cabdiraxmaan ninka la yidhaahdo sacd bin rabiic hu cabdiraxmaan ibn cawf wuxuu tusiyey caleyhi suuqii ayuu tusiyey suuqii weynaa ee magaalada madiine ayuu geeyey fa jacala wuxuu bilaabay yatajiru inuu ganacsado wa tafiqa wuxuu gudagalay gudagalay yashtari inuu wax soo gato wa yabiica inuu wax iska sii iibiyo wa yarbaxa uu macaasho wa yadakhira uu kaydsado wax kaydsado wamaa huwa arrintu maysan ahaanin ilaa qaliilun wax yar maahane xataa ijtamaca ladayhi ilaa agtiisa ay iska soo gaadho oo ay isku ururto mahru imra'atin meher uu ku guursado maaragtay qof dumara wuxuu naa ku guursado oo meher u noqda ayuu durba macaashay fa tasawaja wuu guursaday si uu bal horta u dego uu reer u yeesho ilan reerkiisii iyo wixiisii dhan maka ayuu uga yimid wa jaa-a wuxuu u yimid ila rasuuli rasuulka ayuu u yimid cabdiraxmaan ibnu cawf calayhi salaatu wasalaam wa calayhi tiibun isaga oo barafuun iyo iyo iyo iyo iyo cadar ay ka muuqdaan fa qaala lahu rasuulu rasuulka ayaa wuxuu ku yidhi rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ku yidhi mayhim mayhim mayham dhe mayham allah allah weeye waxaad markaad wax la yaabto inagu somanidha allah war maxaad samaysay allah war waxaasi maxay yihiin marka waa tii oo kale waa kelmad asalkeedu yaman ay tahay kelimatun yamaaniyatun weeye waa kelmad asalkeedu ay ka soo jeeda yaman oo litacajubi markaad wax la yaabta ah allah baa nidhaa markana wax la yaab markaba waa allah oo kale war maxaa dhaxay buu yidhi waa tahay waxaa kaa muuqda barafuunkan iyo waxani maxay yihiin fa qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan tasawajtu dee waan guursaday fa qaala rasuulka wuxuu yidhi wamaa actayta war maxaad siisay wamaa maxaad actayta siisay zawjataka xaaskaaga oo min almehri meher ah qaala wuxuu yidhi wasna nuwaatin laftimireed da miisaankeed oo min dahabin dahab ah laftimireed uun miisaankeed oo dahab ah ayaan siiyey qaala rasuulku wuxuu yihi awlim casimaad dhig hee marka awlim casimaad dhig walow bishaatin neef adhayaba aad qashide casimaad samee baaraka allaahu allah ha kuu beekhaamiyo oo khayrkiisa ha kuu badiyo laka adiga fii maalika maalkaaga marka nabigaa u duceeyey oo maal baa loogu duceeyey somaarati baaraka allaahu fii maalika meel alla meel uu maal kale wuxuu saa u taabtaba dahab unbay isu bedelayaan qaala cabdiraxmaan caf wuxuu yidhi fa aqbalat iddunya adduunyaunbaa isoo aaday aniga fa aqbalat waxaa isoo aaday addunya adduunya ayaa calaya aniga isoo aaday xataa intiiba isoo aaday ra-aytunii aada imoodaba saas weeye ra-aytunii aada imoodo low rafactu xajaran haddaan dhagax sare u qaado la waqactu inaan ku ka duldhacaya uun la waqactu may la tawaqactu dheh inaan shinsanayo amaan sugayo an ajida inaan ka helo taxtahu hoostiisa dahaban dahab aw fidatan qalin haddaan dhagax sare u qaado waxaabaa waxaan ka filayaa inaan hoostiisa lacag ugu tago marka waxa weeyaan taariikhdiisa qeybtii hore taa weeye aan u nimaadno kaalintiisii jihaadka wa fii yowmi badrin maalintii beder jaahadda wuu dagaalamay cabdiraxmaan ibnu cawf filaahi alla darti ayuu ku daga- u dagaalamay xaqa jihaadihi jihaadadiisa tii ugu habboonayd xaqa jihaadi waa tii ugu wanaagsanayd ee ugu sarraysay fa ardaa wuxuu dhulka dhigay uu dilay caduwallaahi cadowgii ilaahay ee cumayr ibnu cuhmaan ibnu kacbi taymi ahaa yaa dadku dilay ka mid ah kuwo badan buu laayee taasi waxa weeyaan waa maalintii beder wa fii yowmi uxud maalintii uxudna aynu u nimaadno wa fii yowmi uxud maalintii uxudna habata wuu sugnaaday xiina markii zulzilat alaqdaamu lagu gommadihii ay simbirraxdeen markii dadkii dad badan cagtii ay dhulka ku hayn waayeen ay carareen baa laga wadaa intay gariirtay ay baxsadeen oo la carari maalintii markii la jabay wa fii yowmi uxudin maalintii uxud habata isagu wuu sugnaaday oo meeshiisi kama dhaqaaqin Xa- xiina markii zulzilat alaqdaamu luga badani ama gommado badani ay simbirrixdoon ay carareen wasamada wuu quturay waa la legdi kari waayey waa la caydhin kari waayey waa la eryi kari waayey wasamada wuu quturay xiina markii fara ay baxsadeen oy cagaha wax ka dayeen almunhazimuuna nimankii jabay ee cararay wa kharaja min almacrakati dagaalkii ayuu ka soo baxay dagaalkii markuu dhammaaday wa fiihi isagoo ay ku sugan tahay bidcatun wa cishruuna jurxan dhowr iyo labaatan dhaawac ay ku yaaliin bacduha dhaawacyada qaarkeed camiiqun uu qoto dheer yahay uu ku fogaaday oo tadkhulu fiihi ay ku libdhayso yadu rajuli nin gacantiisu gacanta haddaad saa u geliso ay ku libdhayso taasina waxa weeyaan waa jihaadkiisii uu naftiisa ku dagaalamay aynu u nimaadna marka jihaadkii uu maalkiisa ku dagaalamay walaakina hase atee jihaada cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu cawf jihaadkiisii binafsihi naftiisa uu ku jihaaday uu dagaaladoo dhan ka qayb galay asbaxa wuxuu noqday uu isu bedelay yucaddu kii lagu tiriyo qaliilan wax yar idaa qiisa haddii la barbar dhigo oo lagu qiyaaso bijihaadihi jihaadkiisii bimaalihi maalkiisa uu ku jihaaday ilaa nafti iyo maalka ku jihaadaa la yidhi marna maalka iyo- yaa la hormariyey fahaa huwa daa fahaa waa kan huwa isaguba daa waa kan rasuulullaahi rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi rasuulkeenna suuban waa kan yuriidu isaga oo rasuulku doonaya an yujahiza inuu diyaariyo u diyaargareeyo sariyatan ilaalo ama ciidan waa ciidan maaragtay howlgal samaynaya oo uusan rasuulku la soconin sariyada waxaa la yidhaha mustalaxaadka ama erabixinta culimada siirada sariya waxaa la yidhaahdaa ciidan jihaad aaday oo uusan rasuulka loo socon ghaswana waxaa la yidhaha tuu rasuulku la socdo fa waqafa rasuulku isdhex taagay fii asxaabihi asxaabtiisa ayuu isdhex taagay wa qaala wuxuu yihi tasadaquu sadaqaysta war sadaqa la baxa maxaa jira fa innii anigu uriiddu waxaan doonayaa an abcatha an abcatha inaan diro bacthan ciidan inaan diraan rabaa ee wax sadaqaysta oo ciidanka wixii lagu amba bixin lahaa uu sahay iyo saanad iyo gaadiidba ka dhigan lahaa keena oo sadaqaysta fabaadara wuu ka badiyey dadkii kale fabaadara taw buu yidhi wuu orday wuu cararay waxaa rabtaba dheh fabaadara wuu ku dhaqsaday oo dhaqso ayuu wuxuu u aaday cabdiraxmaan ibnu cawf ilaa mansilihi gurigiisii markuu maqlay rasuulka oo leh "Waxa- waxa la sadaqaysto gurigiisii buu tow ku yidhi wacaada wuu soo laabtay musrican isaga oo degdegaya oo laxaadsanaya wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow cindii waxaan hayaa arbacatu aalaafin afar kun alfaani laba kun oo minhaa afarta ka mid a aqradtuhumaa waxaan amaahiyey rabbii rabbigay baan amaahiyey man yuqrid allaha qardan xasanan tii buu ka jawaabayaa tii buu kusoo halqabsanayaa aqradtuhumaa rabbii rabbigay ayaan amaahiyey wa alfaani laba kunna taraktuhumaa waxaan usoo waxaan u daayay oon usoo dhaafay liciyaali ciyaalkayga caruurtayda fa qaala rasuulu rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mar kale baaraka allaahu allah kuu beekhaamiyo khayrkooda ha kuu badiyo laka adiga fii maa actayta waxaan aad bixisay tan aada ilaahay dartii u bixisay ilaahay ha kuu barakeeyo ha kuu laablaabo toddoba boqol oo gara kuu sii laablaabo iyo ka badan wa baaraka allaahu allah kuu barakeeya laka adiga fiimaa amsayt fiimaa amsagta wixii aad la hadhay ood ciyaalka u reebteen allah kuu barakeeyo waa duco kale oo rasuulku sala allahu caleyhi wasalam uu maal ugu duceeyey marka cabdiraxmaan ibni cawf taariikhdiisii yaan bartamaha uga jirnaa fari koma qadna darsigana intaasaan ku daynaynaa wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim